بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين بالتعاون مع إخوانهم في المسجد المكرم في هولندا بأن يقدم لكم هذه المحاضرة القيمة والتي هي بعنوان
inay waajib tahay in laga hijroodo sanadada gaalada الشيخ الفاضل عبد الكريم حسن حوج والآن نترككم مع المحاضرة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار maanta insha allahu tacaala oo ay bishu tahay kun iyo afar boqol iyo sagaal iyo labaatankii hijriyada kowda bisha shacbaan waxaynu ka hadli doonaa mawduuc ku saabsan wujuub lhijra min bilaadi lkufaar inay waajib tahay in laga hijroodo beledada gaalada mawduucaas baynu insha allahu tacaala ka hadli doonaa ugu horeyn ilaahay waxa uu ku waajibiyey mu'miniinta inay ka weli yeeshaan oo jeclaadaan mu'miniinta kale oo inay qaarkoodba qaarka kale weli u yihiin oo bimacnaa qaar ay isjecel yihiin ay yihiin oo isu nusraynayaan oo isu gargaarayaan oo isku sirqarsanayaan oo isu nasteexaynayaan oo daacad ay si yihiin ayuu allah mu'miniinta ku sifeeyey oo allah wuxuu yidhi والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم الله وحين أشهدي إن يكون إيمانك لرد يدمر بقوة أولياء يهين ويجعلان أيان أو قرقاريان oo ay ka weli yeelanayaan macnayaasha wilaayadu ay keensan waalaadku iyo ka weli yeeladku uu keensanaayo dhan inay mu'miniinta kala siinayaan wasfiga iimaan baynay ku siinayaan sifada iimaanka haddii markaa sidaas aawoodeed maadaama sifada iimaanka ay ku siinayaan iimaanku hadduu dhamaystiran yahay muwaalaadku wuxuu noqonayaa inay ka weli yeeshaan mid dhamaystiran haddii iimaankii naqsi ku yimaadana oo ruuxii muuminka ah uu la yimaado fisqi iyo xumaanna waxaa muwaalaadkiisa ka go-an oo ka dhinmaaya kolba qadarka iimaankiisa ka dhiman ila marka horeba waxay isugu mutayseen inay awliye isu yihiin iyo qaad isjecel oo kalgacayl isu haya inay mu'miniin yihiin mu'miniintiina wuxuu ku dhacayaa asal ahaan iimaankii kaamilka ahaa ee dhamaystirtama waxaa kaloo ilaahay inoo sheegay in gaalada aan laga weli yeelan oo saaxiibba laga dhigan kalgacal loo hay loo qabanin oo la jeclaan loo gargaarin oo loo hiilin oo garab la siin la ateecin oo la maqlin loo iilanin xaggooda macnayaasha ay keensanayso muwaalaadku dhammaan waa in gaalada aan waxba laga siin allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alkaafiriina awliyaaa min duuni lmu'miniin aturiiduuna an tajcaluu lilahi calaykum sulطaana mubiina kuwa iimaan kale ou ha ka yeelanina gaalada yacni saaxiibo iyo qaar aad jeceshihiin iyo qaar aad kalgacal u haysaan mu'miniinta ka sokow bimacnaa muwaalaadkiina kalgacaylkiina mu'miniinta ku gaar yeela gaalada ha jeclaanina ha maqlina ha ateecina noocyada muwaalaadka oo dhan ka ilaaliya macnuhu dhacaya waxaana laynoo sheegay kuwa iimaanka sheeganaya ee gaalada ka weli yeelanaya inay yihiin kuwa munaafiqiina بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا الله وحي نشيغي منافقين تا إن لو بشاريه قال لنا أمري ملك عذاب بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما ومنافقين دوايو الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وحلينو شيغي آيات كلا إذا قالبا يعني كالقعيل يعني أهيسا إنه إلهي أي بريكيهين والله يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير المؤمنين تيني كي يلنن قال هذا مركز صاحبه يقاري كالقعيل هيان المؤمنين تلتش على ريان أما ذا أي كقد بيان مؤمنين تأين كوبان كالقعيل كأي شعيل كأي مقل كأي طاعد لماذا ضد سلا يشخ وقال هذا كالقعيل إيو maqlis iyo ay maqlaan oo adeecaan garabsiin iyo u gargaar markaas siisaa inaan xagga ilahay waxba kaga sugnayn baa la sheegay waciidada iyo goodiyada soo arooray waa badan yihiin allah wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu alyahuuda waalnasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqawma alظaalimiin waxaa laynoo sheegay cidda markaa ka weli yeerata yani gaalada oo mu'miniinta ka midi inay xukum ahaan gaalada uga mid yihiin taasna tafsiilka ahlusunna waljamaaca ay qabaan baa gelaya oo marna waxay uga mid noqonayaan xagga dhaleecaynta iyo ciqaabta inay mutaystaan marna waxay uga mid noqonayaan xagga xukumka gaalnimadaba yani marba siday u dhacaysa noocyada muwaalaadkuna waa badan yihiin anwaac badan waxaa ka mid a jacaylka laa yatakid ilmu'minuuna alkafiriina awliyaaa min duni lmu'miniin yani anwaacda muwaalaadka o dhan marka la reebaayo waa soo gudagelaysa aley marka la yidhaha ka weli yeelanina markaa gaalada yani noocyadii o dhan baa soo gelaya in gaar loo kala qaadqaadaana waa jirtaa laa tajidu qawma yu'minuuna billahi walyawmi alaakhiri yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulah yani allah wuxuu sheegay yani ma helaysid yani dad rumeeyey ilaahay iyo maalinta aakhiro oo jeclaanaya cidda ilahay iyo rasuulkiisa khilaafta walow haba ahaadeen cidda ilahay iyo rasuulkiisa khilaaftay ee ka hor timi oo la collowday cidda ka weli yeelanaysa yani marka waxa weeye bimacnaa waxa weye ma suuragal ah iyagoo iimaan leh inay ka weli yeeshaan marka ama iimaankay sheeganayaan baan jirin baa u dhacaysa macnuhu ama waxayna ka weli yeelanaynin ayna jeclaanaynin yani markaa gaalo iyo munaafiqiin bayna jeclaanayn ee hadday gaalo iyo munaafiqiin jeclaadaan iimaan baan jirin baa laga yani ka dhalanaysa walaw kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum yani dadka kuwa ugu dhow walow haba noqdaan aayaadka qaarkood waxaa loo laynoo diidaa in la adeeco allah wuxuu yidhi walaa tutic alkafiriina walmunaafiqiin yani gaalada ha adeecin munaafiqiintana ha adeecin nabiga sala allahu alayh wasalam maadaama lagu yidhi gaalo iyo munaafiqiin ha adeecin oo hama qawleen mu'miniintana waa loo diidayaa oo amarkan mu'miniintaa looga sii jeedaa marka in gaalada la adeeca ma banaana waxaa soo gelaysa anwaacda muwaalaadka in saaxiiba wasaad laga dhigto ama sirta in lagu qarsado ama sirta muslimiinta in loo gudbiyo umuuraha dhammaantood waa muwaalaad oo waxyaalaha la reebaayo ee laynoo diidayay ka mid tahay yaa ayuha aladiina aamanuu la tattakhiduu bitanata min dunikum laa ya'luunakum khabaala wadduu ma canidtum qad badat ilbawdaa'u min afwaahihim wamaa tukfi suduuruhum akbar allah wuxuu reebay in saaxiib hoosaada laga dhigto oo sirta lagu qabsado sirta muslimiinta in loo gudbiyaana iyaduna marka waxaad ma banaana muwaalaadkay ka mid tahay haddii ay kuso kusoo degtay aayaadka uu ilaahay yidhi laa tatakiduu caduwii wacaduwakum awliyaaa tulquuna ilayhim bilmawadda yani sirtii muslimiinta oo loo gudbiyo gaalada bay kusoo degtay iilashada loo iishaa ka mid ah walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamassakum annaar ha u ilanina kuwa markaysaga xadgudbee bimacnaa gaalada ah oo haddaa u iilashan u iilataan maxaa dhacaya waxaa dhacaya naar baa idin taabanaysa idin haleeysa waa goodi weyn almuhim maadaama marka waxa weye la yidhi oo aayaadka iyo axaadiista rasuulkaba sala allahu alayh wasalam ay kutusinayaan in ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta laga weli yeesho in mu'miniinta yani yaga saaxiibosaada laga dhigto in sirta loo dhiibto gaalo aan loo dhiibanin inaan waxa weeye gaalo la soo dhawaysanin inaan gaalo la jeclaanin inaan gaalo loo xadlin oo loo iilanin yani inaan loo gargaarin oo loo hiilinin yani umuurahaasoo dhan maadaama markaysaga la reebay waxyaalaha kasii farcamaya kasii dhalanaya waxaa ka mid ah inaan dhulalka gaaladana la degin oo laga wadan dhiganin sidaas aawadeed yani dhulalka gaalada ama beledada gaalada waxaa waajiba in laga haayiro o laga hijroodo oo beledada islaamka loo hijroodo ayaa waajiba hijraduna waa shay sharciga ku sugan waxaanay ku waajibaysaa laba shardi ashartu alawal shardiga koowaad ee hijradu ku waajibaysaa waxay tahay waa in beledkaas shacaa'irta diinta aan lagu muujisan karayn ama faraa'ida diinta wax ka mida aan loogu dhaqmi karin walow had noqoto faral keliya ama shaciiro keliya ha noqote hal shay oo diinta shacaa'irta islaamka ka mida haddii marka aan lagu muujisan karayn ama ciddii la timaada lagu dhibaayo ama in la muujiyo aan la ogolayn ama markaa faraa'ida diinta wax ka mida aan lagu dhaqmi karayn walow faral kulaba ha ahaatee waxaa waajibaysa beledkaa in laga hijrooda ayaa waajibaysa shardiga labaad waxay tahay waa in awood loo leeyahay hijradaas oo cidda haajiraysa ay kari karayso inay hijrooto haddaynay awoodi karaynin inay hijrooto waa inay markaa taag iyo tamar midnaba u haynin tab iyo xeerad yani tab iyo tamar midnaba aynay u haynin yani wujuubkaasi waa ka dhacayaa laakiin ciddii kari karaysaa waxay ku noqonaysaa miday dambowday ayay ku noqonaysaa saacad kasta oo ay sii joogtana dembigu waa kusii soconaya arrinkaas waa arrin muhim ah ma aha mas'ala sahlan mas'aladani waa masalo ruuxa diintiisa taabanaysa dad fara badani waxay ka wadan yeesheen dhulka gaalada waxay degan yihiin dhulka gaalada yani markaa ubadkoodii iyo ugaxantoodii iyo maatadoodii iyo maxastoodii waxay dhigeen beledada gaalada jinsiyaadkii gaaladay u qaadeen iyo dhalashooyinkoodii marka mustaqbalka dadkaasi aad iyo aad buu madow yahay waxaana ku soo wajahan dhibaato badan yani ka horna dhibaatooyinka qaarkood adduunyada waa ku arkeen laakiin waciidada iyo goodiyada dambeeyaana waa kasii daran yihiin dad fara badan baa cumrigoodii waxay ku qaadanayaan dholalka gaalada haddana wuxuu ku dardaarmayaa markuu dhinto aygu aasina beledka gaalada markaasa waxaa lagu soo qaadayaa toban kun oo dollar ama wax lamid a ayaa lagu soo safrinayaa maydkiisii si loogu aaso yani dhulka islaamka cimrigan waxa weeye markuu noolaabuu uga xaqnimo badnaa inuu ka soo haajiro waxaa laga soo haajirinayaa markuu dhinto ayuu ruuxii qadar weyn agtooda ku lahaa laga soo qaadayaa markuu nool yahayna cimrigiisi iyo xayaatadiisi iyo noloshiisii markuu mukallafka ahaana wuxuu ku qaatay bilaad alkufaar yani gaalo qurunley dhulkoodii wuu ku qaatay oo iyagii daba malafsanayaa oo iyagii daba joogaa carruurihiisu wax u dhigayaan oo ay xukumayaan oo ay ku takrifanayaan oo qawaaniintideedii dustooradooda ay u yeedhinayaan ubadkooda ay ku barbaarayaan dhaqamadii gaalada wax ka mida ay qaadanayaan madaaristii iyo dugsiyadii gaalada marka ay tegayaan ay dhici kartaa marka isaga akhlaaqiyo xunxun iyo dhaqamo xunxun in la baro yani marka ay surowdo taasi waxa wey waa yaan daro oo mustaqbal madow oo ku yimi yani dadka faraha badan leh ee muslimiinta ee beledka gaalada markaa u hijrooday ama markaysa markaa ka wadan yeeshay digay jinsiyadahooda qaadashada la qaadanayaana khatar badan bay leedahay bal inta aanan mawduuca ku u godadegin waxaan hadda tilmaamayaa mawduuca ku saabsan in waxa weeye laga soo hijroodaa haddii labadaa shardi la helo beledada gaalada inay waajib tahay mawduucani ma aha ra'yi sheikhiyo ay ra'yiyeeyeen oo la odhanayo culamay sidaa ula muuqatay laakiin waa arrin ilaah iyo rasuulkiisa ay sheegeen muslimiintiina ay ku ijmaacsanaayeen oo isku waafaqsanaayeen oo culamadii islaamka iyo madaahibta mid khilaafsana aanu jirin omar wuxuu yidhi in aladiina tawafaahum lmalaaikatu ظalimii anfusihim qaluu fima kuntum qaluu kuna mustadcafiina fi lard قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا آيات كاسو حيكسو الدقين غزودي غزوة بدر ayaa waxaa jiray yani muslimiintii qaarkood oo maka ku noolayd oo aan ka soo hijroonin ayaa gaaladii markaa qaarkood soo raaceen oo higilka yani gaalada ay farabadiyeen oo ghazwadii beder ay safka gaalad soo raaceen ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen arrinkaa waa lagu soo dirqiyey oo iyagu doorashadooda iyo khiyaarkooda arrinkaa kumay samayn almuhim ama markii hore iyagu ha joogaan beledada gaalada khiyaarkooda iyo doorashadooda ha ku joogaan dabeedna ha ka dhalato in la dirqiyo oo ay gaaladii ku soo khasbaan safkooda inay soo raacaan amaba ha ahaato inay waxa weeye ay keensatay deganaanshihii gaalada ay la deganaayeen inay haddana safka gaaladana ay soo galaan oo ay soo raacaan sida maanta oo muslimiinta qaarkood ay sameeyaan البخاري وفي صحيح السوري عن ابي الاسود قال قطع على اهل المدينه بعث فاقتتلت فيه فلقيت عكرمه عكرمه فاخبرته فنهاني اشد النهي ابي الاسود راوي اللي يدعى وفيري غير مدينه يا وحلصه يعني صاري عيدا هذول المسلمين تدحدودا وقت غير مدينه اي قريسان اي كوري مادين بقركي مركز شري xukunkiisa ay caarideen ayaa ciidan loo soo dirayaa laygu qoray falaqiitu cikrimata fa akhbartuh cikrima mawla bni cabbaas baan u imi aan la kulmay waa ugu warramay bu idhi fanahaani ashadda annahyi wuxuu iga reebay reebitaankii ugu daraa uma qaala akhbaranii ibnu cabbaasin أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكفرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السام فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله يعني وحيري عبد الله بن عباس بقى وحيري دور رمي من دم مسلمين تكمل أي أهايين قال هذا قالوا هلية وهيجي قال هذا فرب بدنيت بمعنى إيجو هيجي الكائن البديان مويان muslimiinta marka isaga inaynay laynaynin oo marka aynay sukuumaynin ayaa xadiidka laga saamayaa laakiin higilkay soo raaceen markaasaa leeb lagu gano gaalada ayaa imanaya oo markaasaa lagu tuuraya markaasuu dabeedna markaa midkood buu haleelaya fa yusiibu axadahum fayaqtuluh aw yadribuhu fayaqtuluh ama waa ku yani markaa garaacaya dabeedna waa dilaya marka bacdi muslimiintii kamida ayaa safkii gaalada ku dhintay iyagoo ku dhex jira faanzala allahu tacaala allah wuxuu ku soo dejiyey aayadan ina aladiina tawafaikatu alimii anfusihim qaluu fima kuntum qaluu kuna mustadcafiina fi lard marka waxaa laga tilmaamayaa higilka gaalada in la farabadiyaa in waxa weeye ay tahay arrin cadaab sababaya waayo aayadda ilaahay waxa uu sheegay yani kuwa ay malaa'igtu oofsanayso nafaha ka qabanayso xaalay nafahooda dulmiyeen waxay odhanayaan malaa'igtu maxaa ku sugnaydeen dabeedna waxayaan kuwa arlada lagu daciifadee lagu tunjiday asadaanu ahayn markaasaa waxay yidhahdeen malaa'igtu alam takun ardullahi waasicatan fatuhaajiru fiiha arlada ilaahay miyayna waasica aynu ballaadnay si ay ugu hijrootaan arladaas oo meel haddii laydinku dhibaateeyey meel kale ay ugu hijrootaan allah wuxuu yidhi faulaa'ika ma'waahum faulaa'ika ma'waahum jahannamu kuwa hoygoodu waa jahannama wasaa'at masiiraa waa xumaatay jahanami masiiran ay min jihati masiir bay u xumaatayoo meel loo yani noqdo ayay jahanami xumaato marka aayadda waxaa laynagu tilmaamayaa ciddaa higilka gaalada farabadinaysay oo aan hadda wax kale laynooga sheegin inay mutaysanayaan marka cadaab oo ay jahanamo gelayaan waxaa laga soo reebay kuwii aan keni karaynin inay hijroodaan iyagu hijro la-aanta ay hijroon waayeen oo beledadii gaalada ka haayiri waayeen kuma mutaysanayaan markaa cadaab cadaab kuma mutaysanayaan markaasuu ilahay wuxuu yihi ila almustadcafiina min alrijaali walnisaai walwildaani laa yastatiicuuna xiilatan walaa yahtaduuna sabiila yani waxaa laga reebay kuwa yani iyagu la daciifsado oo rag iyo dumar iyo yani caruur mid walba leh oo aan tab ay ku hij iyo awood ay ku hijroodan midnaba aan lahayn faulaa'ika casa allahu an yacfuwa canhum kuwa ilaahay wuxuu mudan yahay oo xaqiiqo ku yahay inuu cafiyo oo bimacnaa dembigooda dhaafo ibnu kasiir kitaabkiisa tafsiirka ah markuu aayaddaa fasiraayo wuxuu odhanayaa يعني ابن كثير رحمه الله فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنفس هذه الآية حيث يقول تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أي بترك الهجرة قالوا فيما كنتم أي لم مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة قالوا كنا مستضعفين في الأرض أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة الآية يعني وحاو تلمامية العلامة ابن كثير كتاب كتاب كتاب تفسير كتفسير القرآن العظيم آيات مركو فسراء آيات شرفت لي وحي سودك تيبو إلى حالة عام كتهي cid kasta oo ku negaatay fi kulli man aqaama bayna dhahranay lmushrikiin mushrikiin dhexdood iyo gaalo dhexdood ciddii ku negaato ku sugnaatay caam ku tahay wuxuu ku negaaday inuu gaalada dhexdooda ku sugnaado wahuwa qaadirun cala alhijrati walxaalu huwa isagu qaadirun kari karaayo cala alhijrati inuu hijroodo oo beledka gaalada ka tago oo bilaadka yani markaa islaamka ama muslimiinta beledadooda uu u hijroodo كائن أود إليها الشرط الأول وليس متمكنا من إقامة الدين ولما أنكر كره إنه أود إليها إنه الدين تي أوغو وشرط جل الله روحي تهي إنه متمكن كو أهينه كري كره إن الدين تي أوغو فهو ظالم لنفسه لهذا الشرطي حبيل له وإنه هجرون كري كرايه أودنا كره إن الدين تي أوغو فرائدي دينته يا فرلدي دينته iyo shacaa'irtii diinta inuu muujisto ama farlada diinta ku dhaqmo fahuwa zaalimun linafsihi waa mid naftiisa dulmiyey murtakibun xaraaman xaaraanna markaa la yimi bilijmaaci waa la isku waafaqsan yahay culamada muslimiinta oo dhan baaba isku waafaqsan kal diidan male wa binafsi hadi laaya wuxuu kaloo ku dambowsan yahay aayadda nafkeeda sida aayaddu caddaynaysa ku caddahay xaysu yaquulu tacaala goortuu allah uu yidhi إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم kuway malaa'igtu oofsanayso nafta nafaha ka qabanayso xaalay nafahooda dulmiyeen ay bitarki lhijra macnaha looga jeeda waxay tahay waxay naftooda ku dulmiyeen inay hijradii ka tageen taasay naftooda ugu tacadiyeen qaaluu fiima kuntum malaa'igtu waxay weydiiyaan maxaa ku sugnaydeen ay lima makastum haahuna wa taraktum lhijra maxaa halkan ugu sugnaateen hijradana uga tagteen qaaluu kuna mustadcafiina fi lard waxay yidhaahdaan qaar arlada lagu tinjiracsadoo lagu daciifsadaanu nahay ayaanu ahayn ay laa naqdiru cala alkhuruuji min albaled yani beled beledka gaalada inaanu ka hijrowno maanu kari karayn wala dahaabi fi lardi arlada inaanu tagno oo bimacnaa dhul qabanana ما la awoodi karay bimacnaa masaalix iyo danaa naga daadsanaa dhulka yani ismaanu qaadi karayn yani waxa weeye danaha caynkaas ee dhulkan inaanu ku sugnaano gaalada noo hayo ee kalifaaya sababaaya fara badnaa marka waxa weeye isqaadi waa aanu isqaadi weynay ayaanu markaysaa ugu sugnay cudurtaan loogama dhigin qaaluu lam takun ardu llahi waasi'atan arlada ilaahay miyaynay ballaadnayn satuhaajiru fiiha ay arladu arla ilaahay arladana sideedaba macaasida iyo wanaag macaasida iyo xumaanta iyo gaalnimaduna waa raadeeyaan yani daacada iyo khayrka iyo wanaagguna waa raadeeyaan dhulka ilaahay baa wada abuurtay haddaba dhulkii wanaag lagu sameeyaa wuxuu noqonayaa dhul xun dhulkii wanaag lagu sameeyaa wuxuu noqonayaa dhul wanaagsan astaqfirullah dhulka wanaagga lagu sameeyaa wuxuu noqonayaa dhul wanaagsan dhulka xumaanta lagu sameeyana wuxuu noqonayaa dhul xun masjidkii waa buqaadda ilaahay ugu jecel yahay muxuu ku noqday yani waa baytullah waa gurigii ilaahay cibaadadii ilaahay baa loo khasisay iyadoo markii ilaahay wada leeyahay taksiiska cibaadada ilaahay loo gaar yeelay oo rabbi keligii lagu caabudaayo ayaa waxa uu ku noqday yani markaa dhul wanaagsan buu ku noqday suuqina waa arla ilaahay laakiin xumaanta lagu samaynaayo aawadeed sharku markaysaga waxaan yani umadina iyo loofilaan uu yahay ayuu wuxuu noqday dhulku ilahay ugu necab yahay waatuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam axabu lbiqaaci ila allahi masaajiduha wa abgadu lbiqaaci ila allahi aswaaquha yani dhulka ilaahay agtiisa loogu jacaylka badan yahay waa masaajida dhulka ilaahay agtiisa loogu nacaybka badan yahayna waa suuqyada saas aawadeed beledkii kufriga iyo gaalnimada iyo xumaanta ugaalibka ta u qaalibka ahayd oo dadka gaaladu ku amarku taaglaynayeen ona badnaayeen waxay noqday beled kufr dhul gaalo beledkii yani tawxiidka iyo sunnada iyo daacada iyo khayrku u qaalibka ahaayeenna oo muslimiin gacanta ugu jirayna wuxuu noqday yani beled islaam ayuu noqday marka labadii xukun waa kala duwanaadeen xukunka hijraduna waa xukun muxtamir marka alcalaamatu ibnu ibnu kasiir sidaa naqliga maqlayseen wuxuu ku soo raray laba sharti haddii la helo beledada gaalada in laga hijroodaa inay waajib tahay in lagu sugnaadaana inay xaaraan tahay ijmaacna ay tahay culamada muslimiintu dhammaan isku waafaqsan yihiin afarta madhabood iyo culamada kalaba dhammaan isku waafaqsan yihiin cid khilaafsan ayna jirin keligii ijmaaca ma soo rarin qolaba badan oo kalaa soo rartay waxaa ka mid ah alcalaamat alcayni waxa uu isaguna soo raray ijmaaca ijmaaciisa culamo kaloo badan baa iyaguna soo raro oo najdiyiinta bacdu najdiyiin ay ka mid yihiin idan xukunka hijradu saas yadaa buu cad yahay waciidana soo arooray sugnaanshaha lagu sugnaanayo beledada gaalada waciidada soo arooray waxaa ka mid ah xadiidka uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam man jaamaca almushrika wa sakana macahu fa huwa mithluh ruuxa markaa jinsiga mushrik la yidhaahdo mushrikiin ah oo gaal oo ku khaldama oo wa sakana macahu la dega fa huwa mithluhu iyaguu la mid yahay qawaahu lalbaaniyo sheekh albani xadiidkan waa quweeyey ama waa saxiixiyey marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa ruuxa mushrikiinta dhex gala oo ku dhasma oo iyaga la dega inuu iyagii la mid noqonayo waa waciid daran marka waxaa laga tilmaamayaa marna wuxuu kala mid noqonayaa sidaynu hore usoo sheegnay xagga madamada iyo cuquubada dhaleecaynta la dhaleecaynayo iyo ciqaabta uu mutaysanayo mar kala mid noqonayaa marna wuxuu kala mid noqonayaa kufriga iyo xagga diinta waxaa lamid a xadiisku nabigu yihi sala allahu alay wasalam laa taraa naar naaruhuma naarahuma gaalada iyo muslimiinta markuu sheegaayey labadooda dab isma arkaan buu yihi nabigu sala allahu alay wasalam xadiiskaana culamada qaarkood waa quweeyeen waxay yidhahdeen waa xadiis yani xasan ah dabka gaalada iyo dabka muslimiintu isma arkaan buu nabigu tilmaamay sala allahu alay wasalam bimacnaa waxa waajiba inaan dab gaal iyo dab muslimiin meel ka wada bixin oo dhulka gaalada bimacnaa looga tago oo looga hijroodo yani beledada markaa waxaa muslimiinta walow dhulka gaalada mashruuco maxay hijroodu xadiis kaleo ibnu xibbaan iyo keyrkii soo wariyeen waxa uu tilmaamayaa inuu nabigu yihi sala allahu alay wasalam ina allaha laa yaqbalu min mushrikin camala bacdama aslama aw aw yufaariqa almushrikiina ila almuslimiin ilaahay ruux mushrikoo gaal ah wax camal ah kama aqbalayo markuu islaamay dabadeeda muslim noqday ilaa ilaa uu ka tegayo ka faaruqayo gaalada oo muslimiinta laga faaruqayo uga tegayo bimacnaa ilaa uu hijro sameeyo oo marka uu islaamo oo muslim noqdo ilaa beledkii gaalada uu ka hijroodo muslimiinta uu hijroodo wax camala lagama aqbalayo nabigu yihi sala allahu alayh wasalam rawahu ibnu xibbaan wahayruh aimada xadiiska qaarkoodna waa saxiixiyeen oo ibnu xibbaan iyo albaaniga ka mid yihiin xadiiskan waxaa kusugan waciid daran oo ruuxii markaa mushrig aha markuu soo islaamo waajib inay ku tahay hijradu haddaanu hijroonna inaan camal laga aqbalaynin waa waciid yani waxaanu la mid yahay nusuusta waciidka ee usoo arooray dadka ahlulkabaa'irka ah ayuu markaysa waxaa ka mid yahay marka waxaa laga tilmaamaya waxay ufasirmaysaa qabuulka la yidhi camalka lagama aqbalayo sabaab weyn inaan camalkii ku helaynin taasaa laga tilmaamaya waktiyada qaarna waxay ufasirmaysaa kolba xasabka qofka uu xaalkiisu siduu yahay in waxa weeye markaa hijra la-aanta hadduu noocii markaysa markaa waxaan yani muwaalaadka noocii gaalnimada hadduu la yimaadana waxay noqonaysaa camalba inaan laga aqbalin mar haddii kalena waxaa markaa lagu awilayaa in looga jeedo waxaa laga tilmaamayaa yani markaa sawaab badan iyo ajar badan baanu camalka ka helay taasina waa waciid adag markaa hijrada beledada gaalada laga hijrooda saasay adag tahay waa arrin muhim ah aad iyo aadna waxa weeye adilada oo u taxdiidisay hijrada fadli badan baana ku jira waxaa la isku laray iimaanka iyo jihaadka iyo hijrada waa la isku laray waa saddex umuurood oo isku lamaan iimaan marka lala yimaado in hijrada iyo jihaadka lala yimaado sida aayaadku marka waxa ay isugu lamaanayeen aayaad mutacadida ay ugu soo arooreen ina aladiina aamanuu wahaajaruu wajahaduu biamwaalihim waanfusihim fi sabiili illah waladiina aawaw wanasaruu ulaa'ika bacduhum awliyaau bacd waxaa laynoo sheegay kuwa iimaanka iyo hijrada iyo jihaadka saddexdaa uma wasfi kulansaday iyo kuwa soo hooyey ee u nusreeyey u gargaaray waa ansaartii ula'ika bacduhum awliyaau bacd qaarkoodba qaarka kale ayay awliya leeyihiin aayad kale ilahay wuxuu yidhi waladiina aamanuu wahaajaruu wajahaduu fi sabiili illahi waladiina aawow wanasaruu ula'ika hum lmu'minuuna xaqa lahum magfirat warisqun kariim waxaa la isku laray iimaan iyo hijro iyo jihaad aayado badan baa isku laraya marka hijrada mansuuq ma aha xukunkeedu waa muxkam waa baaqi dadka qaarkoodna markay maqlaan laa hijrata bacda alfatxi walakin jihaadu wa niya waxa hijrada la yidhahdaa farsamo ka dabadeed ma jirto laakiin waxaa jira markaysaa jihaad iyo markaysa markaa niyo ayaa jirta yani khayrkii la niyeysto marka taasoo kale markay maqlaan ba waxay yidhahdaan hijrada waa la nasaxay yani warkaasi nasax ma ah sida dalaaqa loo yidhaha hijrada waa la nasaxay la hijrata bacda alfatxi farsi maka dabadeed hijra ma jirto waxaa laga tilmaamayaa hijro khusuuska maka laga hijroonaya ma jiro ayaa laga tilmaamaya liannaha saara daara islaam waayo macnihii keensanayay in looga hijroomaa meesha ka baxay oo waa maxay fatxu maka markay dhacday oo maka la furtay dabadeed maka markii la furtay waxay noqotay daaru islaam bay noqotay kon lagama hijroonaayo dadkii loo hijroonaya bay ka mid tahay yaduba macnaha looga hijroonaya markii hore maxay ahayd maka waxaa looga hijroonaya bereda kufri bay ahayd iyadoo hadda kacbadii ku taalo iyadoo xaramkii ku yaallo ya iyadoo masjidkii arlada laga taagay ugu horreeyey uu ka dhisay yaho kacbada ahi iyadoo tahay axabu lbiqaac ila allah meeshuu ilaahay arlada ugu jecel yahay ayaa haddana maca daalik markay daaru kufri noqotay waxaa waajib noqotay in laga hijroodo nebi maxamed iyadoo uu ku dhashay maka oo sidaas ah ayaa haddana markaysaa la amray inuu ka hijroodo markaasuu ka haayiroo ka hijrooday saxaabadii kale markaysaa muhaajiriinta aha waa ka hijroodeen waa beledka iyagiiba kama tegi karama o dhan laakiin markii la furtay oo daaru islaam ay noqotay ehelkeeda ay islaameen macnihii looga hijroonaya meesha waa ka baxay waxay noqotay daaru islaam bay noqotay marka lagama hijroonayo ilaa hijrata bacdalfatxi macnaha looga jeedo waa taas laakiin xukunkii hijradu in beledka gaalada laga hijrooda waa muxkam waana sugan yahay taasna waxaa ku soo aroortay axaadiis oo adilada caamka aynu akrinay ay kamid tahay waxaa kaloo kamid ah xadiiska markaysagaa sheegaayo laa tanqatic alhijra xataa tanqatica atawba oo tanqatica atawbatu حتى تطلع الشمس من مغربها حديث ثابت بتاع النبي خمسة صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم هجرة ما قاعد يصوم إلى توضع القوضة توضع ما قاعد يصوم إلى قرح لا يكسر بحضر يعني هكا كان عضو قال البيضة لا يكسر بحضر توضع ما قاعد بمعنى إلا قرح ذو قلبه تكسر بحضر هجرة وباقي بلد كقال لقد هجرون إياه حديث كما النبي ضيف الشهيد صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو هجرة ما قال انت عدو لا رد قال لما بمعنى قال انت لا رد قال لما جهاد شروع هجرة نوى شريسة جهادك نوى حوية إلى آخر الزمان كواتشرة يا جهادك حتى يقاتل آخرهم الدجال وترسولك صلى الله عليه وسلم مركب حوية يعني جهاد حتى يعني مثلا الدجال بقى له جهادية marka hijradu waa waa baaqi sida jihaadku u baaqi yahay sharciyadiisa iyo hijrada markaysaa sharciyadeeduna u baaqi tahay marka macnaha laga tilmaamaya taasna waa saas lajna daa'iman waxaa la weydiiyey mas'alo masaladaas waxay tahay sida fataawahooda ku sugan waxaa la su-aalay beledka britaaniya ama ingiriiska inaanu adaanka mikrofoonada dabadda lagu addimo waa mamnuuc bay yidhaahdeen oo lama ogola mikrofoonada dabadda inaanu ku addinno marka hoos inaanu ku addinno oo mikrofoonka hoosuun isticmaallo ayuunbaa nala ogol yahay ma ku dambaabaynaa adaanka aanu hoos u dhignay ee mikrofoonada dabadda aanan isticmaalaynin ma ku dambaabaynaa waa culamada waaweyn ee marka ibnu baaziya ka mid ahaayeen fatwada loo gaar yeelay oo loo khasisay allajna daa'ima la odhan jiray iminkana waxaweyan ibn baas markuu dhintayna magacii sidii ugu baaqi yahay laakiin ri'aasadii un dee cid kale markaysa marka ay ku wareegtay oo cabdilcaziiz aalu sheikh xafida allahu laxyaa waraxima amwaatahum ay ku wareegtay culamadaasaa markaysa markaa qaar fatwada la weydiinayay yani culamadii kibaarta ahay waaweynaa ee lajna daa'ima ee ibnu baaz ugu sii weynaaya ra-iiska u ahaa su-aashaa markii la weydiiyey waxay ku jawaabeen halkay ka filayeen waa ku dambaabaysaan ama kuma dambaabaysaan waxay ugu jawaabeen beledka caynkaasa ee aad sheegteen inaan laydin ogolayn mikrofoonka dabadda inaad ku addintaan inaad joogtaanba idinma banaana waajibna waxa idinku ah inaad ka hijrootaan oo beledada muslimiinta u hijrootaan bimacnaa iyagu waxay weydiinayeen mikrofoonka dabadda haddaanu ku addimi weyno sidaana lagu khasbay ma ku dambabaynaa dabeedna culamadii waxay ugu jawaabeen wax uga nafci badan bay ugu jawaabeen oo inay marka horeba beledka caynkaasa inay joogaan marka horeba inay dembi tahay intaan masaladan farciga ahayman masalada la weydiinaya waa masalada aadaanka ku saabsan lala jahraayo oo mikrofoon dabadeed lagu addimayo si calana oo macanaa aada u sarraysa loo addimayo bal ka waran umuuraha kale ka waaweyn haddii la weydiin lahaa ka waran beledada gaalada markala jooga mafaasid fara badan baa dadka ku xeeran ubadkiisii iyo carruurtiisii iyo xaasaskiisii uma maamuli karo si sharciga waafaqsan bal ee qawaamo iyo mas-uuliyad kuma leh oo isagu uma taliyo yacni gabadhii baa waxaa la siiyey awoodda weyn ilmihii yaraabaa laga sii awood badiyey oo isagaa la yidhi waxawey waa ugu awood badan yahay beledada gaalada hooyaan xukumi karin oo kaantarooli karin oo aabbaan kaantarooli karin oo ilmihii yaraabaa laleeyahay heegaaga u soco sidaa doonta yeel far haddii lagu saaro telefoonka soo taaba haddiiba lagu dhibaateeyo yacni digitaanada dabadeedna lagu joogi waayo dhibaatada lagaa dayn waayo waaba lagaa siibayaayo mas-uuliyaddooda waa laga hoos bixinaya oo xorriyaddaada inaad u socotaa la doonaya dhibaatada aada u weyn nabigu wuxuu amray sala allahu alayh wasalam in ubadka salaada la amro mura awlaadakum salaata lisabcin lisabcin wadribuuhu calayha licashriin carruurtiina salaada amra toddoba jir ku amra toban jirna ku garaaca dhulalka gaalada loo haayiray ma lagu fulin karaa xukunkaa amarku waa sahran yahay waa la odhan karaa aabbow tuko aabbow tuko salaadu waa fiican tahay salaad la-aantu waa xun tahay khayr baa ku jira asar baad ka heli waanada waa lagu celcelin karaa amarka haddii laakiin uu diido toban jirna gaadho nebigu garaacu yidhi ma la awoodi karaa in la garaaco maxaase ka dhalanaya haddii la garaaco ya xaqiiqada waxay tahay inaanu markaa u tarin oo garaaci karin hadduu garaacana dhibtuu ka cararayo dhib ka daran baa ka imanaya arrinka noocaasoo kale in la yidhahdo ku baaqi noqo ku sugnow shareecada miyay suuragal tahay in lagu yidhaahdo oo shareecadu si ay tidhahdo ma suuragal baa maya ee shay shareecadu shay masaladeedu maxda tahay oo saafi tahay ama ma- mafsadadeedu iyo dhibaatadeedu haalib tahay shareecadu ma amarto ilmaha yarena marka hore wuxuu kusoo barbaaro ku xidhay xukunkaa sharcigaa laguma fulin karo beledada gaalada ka doontoonta mar haddaan lagu fulin karin waxaa waajiba in markaa la hijroodo oo ubadkana markaysaa lagala haayiro beledada gaalada lagala carara calafka iyo xoogaada raashinka ah iyo shaqada marka isagaa laga helaayo ama garaamada lagu qaadanaayo war diintaa ka weyn war nolosha adduunyadu waa daqiiqado war waa wakti kooban war kelisaa loo qabanayaa war xoolo intaad ururinayso armaadiil la-aan laga kasbadaa war ubadkaaga inaad khasaarayso ya rag baa tacab markaa xoon yani khasaar ku dhacay rag baa alifkay ka bilaabeen dib ugu soo noqday ubadkii marka isagaa iyo reerkii weynaayay tabcadeen markay ka quusteen ee iyadiina markaysaa ka simreen iminkana mid dambe oo cusub ka yegleeleen beledada markaa muslimiinta kuwii horena yani markaa qaarba si noqdeen ayna noqotay inaan u tarin deedna ay noqotay el adigu kuwan uma tariside bal haatan cidaad u taliso oo mustaqbalkooda aad ka fekeri karto oo kula dadaali karto raadso arrinka noocaasa nin iyo gabarhba waa in la iska xil saaraa waa in lagu dadaalaa ubadkaas marka isaga in la caynteeyo in lala baxsado in gaalo lagala cararo war gaalo markiisa markaasaa dhibaatay ku tahay yani markaa dadka diintooda war si aan la dareemayn bay wax u luminaysa war mafaasid iyo dhibaatooyin badan bay sababaysaa war mahaalig bay khatar u tahay war diin la-aan bay markaysagaa khatar u tahay war ila halka la leeyahay ilmaha markaysaa waxaan yani yani kuwii xataa soo hijrooday ayaad waxaad arkaysaa iyagoo markaysaa markaa yani udeedu ay uur leedahay oo laga cararayo markaa sida waxaan kusoo yani markaysa markaa ee ku u fool eryayaa waxaan u fool eryayaa ama beledkii gaalada ya ama khaliijka carbeed waxaan ugu fool eryayaa suu ilmaha yari jinsiyad u helo oo dhalashada waddankii loo siiyo oo hadduu halkan ku dhasho jinsiyadiiyo dhalashadii baanu helaynin a garawaa buu iga noqonaya marka si aanu garawaa iga noqonin waa inaan marka isagaa fool eriyaa ama imaaraadka iyo meelaha aan geeyaa si markaysa waxaan markay dhakhtarka uga umusho ee aan jinsiyadda u tugsno uu dhakhtarku u caddeeyo gabadhaasi iyo markaa in- ninkaas inay iska dhaleen dabeedna safaradda aan uga qaadno dhalashada amaba ilaa beledkii waa gaalo ama ingiriis ama mid kale ya waa inaan u fool erin war arrinka noocaasa armaa dhibaato badani markaa meesha ku xeeran ilmahan yare jinsiyadda loola cararayo gaalada waxa weeye khatar bay diintiisa ku tahay yani waxa weeye aada iyo aad baa dhibaata uga iman kartaa waayo ilmahan yani waxa weeye hadduu hadhow yimo waalidku waxba ku leeyihi waayo sababta waa ka qayb qaata culamada aada iyo aad waxay u diideen dhulka aan musli- dhulka muslimiinta ahayna beledada gaalada xataa dhalashadooda in la qaataa ma banaana yidhahdeen dhalashadooda xataa in la qaataa ma banaana waxaa ka dhalanaysa dhalashadooda in la qaato mafaasid badan oo kale ku xeeran culamada kibaarta waaweyn sheekha imaamka iyo khatiibka ka ah masjidul xaraamka hay-atu kibaar alculamaana culamada waaweynna cudwi iyo xubin ka ah oo la yidhaahdo maxamed ibnu cabdullahi ibnu sulayil waxau ka alifay risaala qayima mufiida risaalo markaa qiimo badan oo la yidhaahdo xukmu tajanusi bijinsiyatin dawlatin gayri islaamiya yani jinsiyad dawlad aan markaa islaam ahayn jinsiyadeeda iyo dhalashadeeda in la qaato xukunkeeda ayuu risaalata alifay aad iyo aad baana ugu dheeraaday adilo badan buu ku soo arooriyey yani waxaanu tilmaamay inaynay banaanayn beled gaalo jinsiyadiisa in la qaataa inaynay banaanayn fatawo iyo culamo badan oo ay culamadu markaysaga ka yidhaahdeen mawduucana la soo naqliyey oo ahlucilmigu markaysa waxa ka qoreen waayo jinsiyadooda in la qaato waxaa markaa ka dhalanaysa sawaadkooda in la badiyo waana laynoo diiday in hidilka iyo sawaadka gaalada la farabadiyo waman yatawallahum minkum fa inahu minhum marka waxa weeye in laga weli yeesho waxaa soo gudagelaysa in jinsiyadooda la qaato ayaa soo gudagelaysa oo soo gudagelaysa bay ahlucilmigu yidhahdeen man tadkara sawaada qawmin fahuwa minhum ka qolo higilkooda iyo farahooda farabadiya iyo higilkooda iyaguu ka mid yahay imanka tii aayadda ay kusoo degtay ay dhusheynayna in aladiina tawafaahum almalaa'ika waxaa soo raacay ciidamadii gaalada ahaa ee ku soo duulay beledada markaa muslimiinta qaarkood kuwii afghanistan ku duulay ciidamadii gaalada ahaa ee afghanistan ku duulay iyo ciidamadii gaalada ahaa ee ciraaq ku duulay waxaa la socday markaysa waxaa dad muslimiin ah oo jinsiyadaha wadanadaasi jira waayo yani waxa weeye ama shaqatag ha u geeyo amaba ha la yidhaahdo xuquuqda markaysaga wadankaa keensanaysa waqtiyada qaarkood marka lasoo weeraraba difaaca laakiin tan hadda waxaaba keensan ku saabsan dhalashada markaysaga qaadashada la qaadanayo ahlucilmigu saasay u diideen umuumaadka ku saabsan waxa weeye yani adilada markaa tilmaamaysa man jaamaca almushrika wasakana macahu iyo adilada la midka ah ayaa markaysaga yani manciga ama diidmada markaysa waxaa laga qaadanaya marka waxa weeye in jinsiyadooda iyo dhalashadooda in la qaato sidaasayna u banaanayn waxaanay u sababaysaa ilmaha markaysaga mafaasid ama dhibaatooyin bay u sababaysaa oo inuu isku tiriyo gaaladii markaysaga inuu ka mid yahay oo inuu la mid yahay oo in markaysaga dhaqankoodu dhaqan u yahay waxyaalo badan bay dariica iyo sababna markaysaga u noqon kartaa yani markaa sababaya marka in loo nisbo sheegto iyo in iyagii markaysaga laga mid noqdo yani marka waxa ma aha waxaa ka dhalanaysa jacaylka la jeclaanayo waxaana markaa xadiiska kusoo aroortay almar-u maca man axaba ruuxu markaa wuxuu weheliyaa cidda markaysaga uu jecel yahay ayuu markaysaga weheliyaa oo la mac yahay marka gaalada in la jeclaado ma aha in loo abtirsado ma aha in waxa weeye iyagii markaysaa waxa jinsiyadooda iyo dhalashadooda in la qaato markaysa waxa ma aha marka dhib badan baa ku sugan weliba wadamada qaarkood jinsiyadda qaadashada la qaadanayo ruuxa markaysaga waxa yani marka la weydiiyaa haddaanu ruuxu dhalad wadanka u ahayn inuu markaysa waxa daacad u yahay qawaaniinta wadanka uu waafaqayo oo markaysa markaa qawaaniinta wadanka iyo yani markaa xukunka wadanka iyo inuu markaysaga daacad u yahay yani taasoo kalea markaysaa muwaafaqo lagaga qaadaa taasina waxay noqonaysaa muwaafaqo kufrigii la waafaqayo oo la ogolaanayo waayo qawaaniinta gaaladu waxay u taasisamaan qayb gaala ah gaalnimo ah iyo qayb markaysaga gaalnimada ka sokeeya marka waxa weeye waxa la waafaqayo le uu ruuxu leeyahay daacad baan u ahay oo waan markaysaga markaa ku yani raalli baan ku ahay waa tixgelinaya waa u hoggaansanayo u oranaayo waxaa ku jira ashyaa gaalnimo ah marka taasina muwaafaqa cala alkufri kufrigii oo la waafaqayo ayaa markaa soo gudagelaya marka dad fara badani waxa weeye qaad ubad badan waa dhaxadhacday inay dhaqamadii gaalada markaysa markaa qaateen oo tashabus ku sameeyeen gaaladii oo isu ekaysiiyeen oo sidoodii kale markaysa markaa ay u labisanayaan sidoodii kale ay u feeranayaan sidoodii kale markaysaga ay samaynayaan xataa markaysa markaa dhaqanka markaysaga gaaladu ay taqaano oo saaxiibka iyo saaxiibada ah ay ubadka qaarkood kaga dayanayaan waxyaalaha noocaasna markaysaga waalidadii aynay diidi karin hadday diidaana dhibaata ay uga imanayso yani waalid baa markaysa markaa inankiisii ama inantiisii markaysa markaa saaxiib ama saaxiibad u keensanaya yani guri la gelaya maqsin la gelaya hadduu arrinka noocaasa markaysaga ka diiro oo markaysa markaa yani ka xanaaqo oo kii kala maago waxaa dhici karta dhib kale inay kasii timaado oo markaa ruuxi markaa yani waa ilmo yar yani caqligiisa kuma filla waxa markaysaga waalid ka fikeraya kama fekeraayo ama fisqiga xumaan buu ku maman yahay marka waxay u saari karta markaysa marka in la yidhaha guri gaaraa lagu siinaya waxa looxa doonto ku samee taasna markaa dhibaatooyinka ku jira waxa weye waa mid yani waadixa oo ay markaysaga muuqato yani gaalada in badan oo kamidi yani dhaqamada markaysa markaa waxaan yani jinsiyada isku nooca inay isu tagaan ayay markaysa markaa ku yani markaa ku dhaqmaan dadkana ku carbiyaan taasay markaa madaaristii iyo ubadadii markaysa ay ku ku ku ku carbinayaan u sharxayaan ku tirtirsiyayaan xataa waxa weeye wadamada qaarkood markay ubadku markaysaga galaan jeelasha waxaa laga yaabaa markaysa markaa jeelashii ilmo yar markaysa jeelkii la geliyo waxaa dhici karta markaysa markaa faan dad markaa inay yani marka ku tacadiyaan oo dhibaato ku sameeyaan isaguna halkaa dhaqan xun marka dambe uu ka dharto akhlaaq xun marka akhlaaqdiisu xumaato marka kullu dalika waa waxyaalo waaqaca markaysa waxaa jira ta kale diintii markaysa markaa uu baahnaa ruuxani barashadeeda iyo dhaqankeeda beldada gaalada kama helaayo marka dhibaatooyin badan baa markaysaa ruuxii ku xeeran yani markaa dhaqankii markaa dadka muslimiinta ma garanaayo dhaqamadii gaalada waa ku dhex barbaaraya bee-ada markaysaa uu ku dhex nool yahay macallin bay nafteedu u tahay ubadkii waa kale waa ku dayanayaa saaxiibkii iyo saaxiibada la ahaa kuwa madaarista isugu imanaya waa isku dayanayaan marka dhibaatooyin badan baa ku xeeran mustaqbal madow baana marka halkaa ka soo socda marka waxaa nabigu wuxuu inoo sheegay sala allahu alayh wasalam idaa maata alinsaan inqataca camaluhu illa min halaas hadduu bini aadamku dhinto camalkiisu waa go-aa saddex mooyaane saddexdiina nabigu wuxuu ku sheegay sadaqatin jaariya aw cilmi yuntafacu bih aw waladin saalixin yadcuu lah waa sadaqa jaariya oo waqaf ah ama cilmi lagu intifaaco ama waxa weeye ilmo wanaagsan oo usoo duceeya marka waxa weeye ilmihii wanaagsanaa dee sababihii uu ku wanaagsanaan lahaa ilmo haddaan la samaynin dee ma wanaagsanaanayo haaliban waxaa laga yaabaa ilmihii inuu xumaado marka waxa weeye haddii gaalo loo loogo waxaa dhici karta markaysaga ilmaha mustaqbalkiisu marka dambe gaalnimo markaysa markaa inuu ku dambeeyo ama fisqi iyo xumaan ku dambeeyo ilmo saalix aanu noqon ayaa markaysa waxaa dhici karta ruuxna waxa uu ku barbaaro markuu yar yahay uu marka dambena ku weynaadaa man nashaa calaa shayin shaba calayh ka shay ku barbaaraa shaygii waa ku cirooba ee waa ku gabooba gaalada qaarkood waa sheegeen oo waxay yidhahdeen ruuxan isagoo weyn noo yimi annaga rajo badan kama qabno ruuxa uu isagu dhalana boqolkiiba konton weeye inuu annagana raaco iyo inuu isaga raaco yani waa isla eg tahay ma kala miisaan badna raacitaanka uu annagana raacayo iyo raacitaanka uu isaga raacaya laakiin ka saddexaade uu kaasi sii dhalo annagu noo gaaryahana laguma haysto gaaladii qaarkood baa sidaa yidhi waxay garanayaan oo markaysaga ay ka yani markaa fahmayaan ruuxan hadda markaysagaa roon ee isagu dhaqan kale lahaa ee isagu markaa laga yaabo inuu yani markaa beled islaam kasoo barbaaray oo dhaqamadeeda wax kasoo qaatay ama cilmi sharciga wax kasoo bartay ama dhaqamada markaysagaa dadka muslimiinta uu yaqaano oo dadkan inay kala nooc yihiin yani ka qaba markaysa markaa waxaan yani dilitaan buu ka qabaa iyo iska ilaalin yani laba mid aha ruuxan yare markaysaga ku dhex barbaara usuul kaa weyn isu ilaalinayay yani isuma ilaalinayo markaysaga ruuxan yare isuma ilaalinayo waayo dhaqanka ma yaqaan dhaqanka uu ku dhex barbaaree gaalnimada ah mooyaane gaalo dhaqankooda uu ku dhex barbaari mooyaane dhaqan labada uu yaqaanaaba ma jiro marka sidaas aawadeed yani ilmaha uu kaasi aabe usii noqdaa bal tarbiyada wanaagsan uu heli karaa maxay tahay yani haaliban waxa wey tarbiya wanaagsan inaanu helin wey dhaqan markaa fiican inaanu markaysaga markaa barayn wey waayo waxyaalo badan caadi baa laga yaabaa inay uga muuqato kalkalada uu kaasi sii tarbiyaynayana waa kasii liibanayaan marka waxa wey hoos bay markaa usii socon tarbiyad ma ziyaadaysa dhaqankii gaalada kusoo neefka ugu soo neefayaana waa sii badanaysaa marka waxa weeye beledada markaa qaarkood muslimiintu markay degeen waxa dhacday markaysaga inay markii dambe dhaqamadoodii qaateen oo ay qaarkood gaaloobeen markaysaga waa dhacday imika waxaa la yidhaha hutuuga iyo tutsiga labada mid baa la yidhahdaa yani waxay ahaan jireen markaysa waxaan yani muslimiin oo soomaaliya ahaayeen yani waxa weye maantana waxa weye khaalifkoodu waa gaalo badankoodu waa gaalo dagaaladii xataa waxa weye waqtiyada qaarkood hutuuga iyo tutsiga dhex maray waxay ku dhex mareen soomaali baad tihiin beledkan ma lihidin ma lihidin beledkiini ordoo qabta markaysaga u noqda naga taga taasaa dagaalada u dhaceen maantana markaysaga diin islaam waxba kama oga waxa muslimiinta ahi ee ka midi waa wax yar khaalifkoodna waa gaalo maxaan meel fog u tegayaa hadda markaysagaa dooran kuwan la yidhahde keniya markaysagaa degan waxa la yidhaha dooran cali magaca sida ka muuqata waxa weeye yani waxa weeye ilmo cali baa lagu sheegay mogta dooran cali marka waa soomaali qolada yihiin baa la garanayaa dalab gaalo markay degeen maxay noqdeen waxay noqdeen inay gaaloobaan haalifkooda waa gaalo marka waxa weeye haddii gaalo kaa badan aada dhex degto yani waxa weeye waxaad halis u tahay gaalahaas inay ku liqdo oo ruuxu ku milmo waayo ruuxu xajar maaha dhagax maaha yuasir aw yatacafar ama isagaa wax saamaynaya ama isagaa la saamaynaya labada mid yani ayuun bay udhacaysaa marka ilmihii marka isagaa ubadkii in loo dadaalo oo sidii ku hagaagayo la sameeyo waa arrin aad iyo aada u muhima yani inta la nool yahayna laga soo hijrado beledkaas marka rag iyo dumarba ha la iska xil saaro hijradaas iyo ubadka in lala soo baxsado war adduun iyo waxba tari mayso war xoolo dad badan baa uroriyey ikhwan yani ururiye xaggee ku dambeeyeen mid walba siduu u jamciye u ururiye uu ka tegayaa maalin baa laga qabanayaa yani waxa way camalkiisu hormarsadun baa yaalla godkiisa wuxuu markaysa markaa yani hormarsadunba kaga horeeya hadday khayr tahay iyo hadday shar tahayba marka ubadka markaysaa ubad wanaagsan in la helo oo ubadka markaysaa lagu dadaalo salaaxooda iyo wanaagood iyo markaysaa xo diintooda iyo shareecada inay aqoon u yeeshaan shareecada inay ku dhaqmaan dhaqan wanaagsan inay yeeshaan akhlaaq fiican inay yeeshaan yani waalidkiina waa anfacaysaa isii aakhiraba waayo ubadkiiyo markaysaa waalidadooda waa isu shafeeco qaadeen aakhiro والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ubadkiiyo waalidka isu shafeeco qaaday ka derajada sarreeya markay jannada galaan baa ka sare ka kale u shafeeco qaadaya markaasa isku derajada sare la wada geynaya hadda marag ruux isagoo yani markaa yani jannada iskaga jira ayaa darajo saroo loo qaadaa sida xadiiska abu daawudka ku socdo markaasaa wuxuu yidhahda ilaahu tala xaggee iga timi markaasaa biistikfaari waladika laka bacdak yani biistikfaari waladika laka oon adiga kuu sugnaaday dembi dhaafu allah ku weydiiyo kuugu sugnaaday baa lagu yidhahdaa hadda ka waran marka sidaas aawadeed yani baa lagu helayaa yani markaa khayraadka waafaasiyan aawey waa in ubadka la hagaajiyo asbaabta hagaagka ka qayb qaadanayna waxaa ka mid ah beledka xun in laga kaxeeyo ninkii waxa weeye boqolka nafoo dilay ee ay isku qabsadeen markaysaa marka malaa'igta yani marka raxmada iyo malaa'igta cadaabka yani ta nafteeda naftiisa qaad qolada naftooda naftiisa qaadaysa markay isku qabsadeen waxay dhulka markaysagaa xoor kaleega mar waxay yidhahdeen khayrba ninkani ma samayn oo dee boqol nafood buu dilay qoladii kale waxay yidhaahdeen ninkani waxa weeye hadda toobadkeen buu ahaa waxaa markaa loo soo diray malag malagii baa kala xukumay muxuu ku kala xukumay dhulka wanaagsan uu hijroonayay iyo dhulka xun uu kasoo hijroonay labada ka u dhow haleeshiiya markaasaa dhulkii markaysa markaa la la qadaray oo la qiyaasay dhulkii baa la isu eegay wuxuu wax yar u dhawaaday dhulkii markaysa markaa uu hijroonaya dhulkii wanaagsana marka toobadkeenka waxaa ka mid noqotay hijrada uu dhulka wanaagsan u hijroonayo ayaa ka mid noqotay saas aawadeed baa lay malaa'igta raxmadda idinku qaada naftiisa saasay ku qaaday waxay ku tusinaysaa fadiilada hijradu ay leedahay ku tusinaysa fadiilada ay hijradu leedahay ayay ku tusinaysa marka waxa weeye aada iyo aad arrinkan loogu dadaalo marka kelmaddii intaas aynu insha allahu tacaala kusoo dabagabaynayna wallahu aclam jazaak allahu khayr sheekh ilahayna annagana naga dhigo kuwii kuwana baata oo anfaado gaaladana ka haajira baaraka allah fiikum sheekh su-aalo isugu jira mawduuca iyo kuwa ka baxsanba baan hadda kuusoo gudbinaynaa insha allah su-aalaha mawduuca ku saabsan saddex su-aalood oo isu dhow saa'il baa wuxuu leeyahay imise xaaladood ayay u bannaan tahay in dhulka gaalada lagu joogo ku kalena wuxuu yidhi haddii uu qofku joogo inuu ka shaqaysto ama wax ka barto dhulka gaalada cudurdaar ma u tahay joogitaankiisa kan saddexaadna wuxuu yidhi iyadoo xaaladda soomaaliya ay adag tahay ninka caruur carruurtiisa inuu usoo shaqaysto ma cudurdaar ma u siinaysaa inuu dhulka gaalada uu ka shaqaysto waa ka mawduuca ku saabsan degenaanshaha waddanka da- gaalada la deganaanayo iyo xaalada cayiman tegitaanka la yaro tegayo waa kala duwan tahay oo in waxa weeye daladka gaalada laga wadan yeesho la deganaado jinsiyadooda la qaato culamada wax baneeyay ma jiraan yani waxay tilmaamayeen inay banaanayn yani khatarta ku xeeran ee ku geedaaman iyo mustaqbalka xunay sababaysa daraaddeed ayay markaysaa u banaanayn ama arrinka ku saabsan xaaladihimuu markaa ugu sugnaan karaa beledada gaalada waxaa ka mid a markaysaga inaanu ka hijroon karaynin taasna waxa weeye hijrada aanu hijroon karaynin waxaa loo waxaa loo jeedaa yani isagiibaa wuxuu yahay ruux markaa yani aan ka ka maarmi karayn beledka gaalada oo yani dhibaato ka badan maslaxada markaysaga hijrada ayaaba ka dhalanaysa ama talaf ha ahaato inuu markaysa markaa waddada hijradaba ku dhinto ama ha ahaato inaanu gaari karin ama kharajku ku hijroon lahaa inaanu heli karin ama waxa weeye xaalad caafimaad baaba markaysaga ugu xidhan oo caaf- waxyaalo aanu ka heli karin beledada marka islaamka ayaa xanuuno ayaa ku sugan marka beledka islaam beledada muslimiinta haddii la geeyana yani caafimaadka noocaas yani uu u baahan yahay ee xanuunka khatarta haya
adduunysiiyo aduu iska dawe kharash isku daweeye ma hayo dawadiina wuxuu ku haystaa beledkan iyadoo bilaasha ayuu haystaa ruuxa noocaasoo kale cudurdaar waa heli karaa shuruudo badan bay laakiin culammadu ku xidhaanta ku saabsan ruuxa markaysaga beledada gaalada inuu u joogaayo shaqada uu ka shaqaysanayo oo waa inuu marka hore markaysaga diintiisii aqoon u leeyahay waa inuu markaysaa markaa shaawaadkii waxyaalaha ka dhowrsoon yaho akhlaaq marka uu leeyahay oo markaysaa ruux yani laba xafaano labadaba haysta waa inuu yahay shareecadiina waa inuu aqoon u leeyahay culamada qaar waxay ka cabiraan waa in an yakuna cinda m- yani mari cilmu yadfacu bihi shubuhaat wa diinu yamnachu min ashahawaat cilmi markaysaga waxa shubuhaadka uu ku daafaco shubuhaadka gaalada waa inuu haystaa oo aqoon u leeyahay shareecada uu iskaga daafacayo iskaga celinayo shubuhaadka iyo ishkaalaadka ay gaalada kusoo aroorinayaan mar labaadkana diin yani tadayun iyo ku dhaqan waa inuu leeyahay oo marka waxa weeyaan yani ku dhaqan uu diyo oo shahawaadkiiy waxa nafku jecesha inuu iskaga celinayo taasna waa inuu haystaa labada arrinba marka culamada qaarkood waa shartiyeen ta kale waa inaanu ka wadan yeelanayn xaalad mucayana waa inuu u joogayaa oo xaaja keensatay xaajadaasna ay tahay xaajo aanu ka heli karaynin beledada markaa muslimiinta imanka cilmi markaysaga shareecadu cilmi markaysaga markaa yani dunyawi ah shareecadu dee ay ogoshahay oo beledka markaa islaamka beledada islaamka aanu ka heli karaynin hadduu markaa ka baranayo beledka gaalada oo kale culamadu waa bandeeyeen lakin bishuruud aksar shardiyo badan bay ku badneeyeen culamadu ibnu cuthaymiin baana ka mid a culamada markaysaga aadka u tafsiiriyey oo shuruudaha badan sheegay sharxi usuli salaasa usuli salaasaha markuu sharxaayo sharxiisa ayuu markaysa markaa aada ugu dheeraaday waxaa ka mid a cilaaj yani markaa inuu caafimaad ugu baahan yahay caafimaadkaana aanu ka helayn beledka marka islaamka oo kale hadduu markaysaga ugu hijroodo suu markaysaga marka isaga soo daweeyaduna waa banaan tahay laakin xaalada dawada waa inuu keliya waa inay noqotaa dabadna waa ina kusoo noqdaan ama arrinka ku saabsan yani markaa shaqa tagga arrinka noocaasa waxa weeye shaqadu iyadu waa markaa umuuraha kale laba mid aha waayo shaqada beledo badan baa laga heli karaa laakiin calaa kulli xaal marnaba ma banaynayso haddiiba laga soo qaado inay banaan tahay inuu u shaqo tago wakti yar oo cayiman dee ma banaynayso markaysaga inuu iska deganaado dhalashadoodiina markaysaga qaato iyaduna markaa uma banaynayso marka waxa weeye weliba ruux sukaa oo isagu markaysaga keligii shaqo tegaya oo aan reer iyo xaas iyo waxba geynaynin dee iyadoo markaa iyada lafteeda dhibaatooyin ay ku jiraan haddana waa ka saalan tahay in maatada iyo carruurta la geeyo laakiin dadka markaysaga xaasaska iyo carruurta geynaya ee dumarkii qawaamada marka la siinayo ee shareecadii aanu ku dhaqmi karaynin ila shareecadii waxaa ka mid ah rijaalu qawaamuuna cala annisaai bima fadala allahu bacdahum cala bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim inay qawaamada iyo mas-uuliyad iyo xukunka ay raggu leeyihiin dumarkuna ay daacada leeyihiin wuxuu kaloo ilahay yihi walirijaali calayhina daraja raggu markaysaga dumarka korkooda daraja ay kuleeyihiin baa markaysaga allah yani allah uu yidhi wuxuu kaloo nabigu yihi sala allahu alayh wasalam laa tuzawiju almar'atu nafsaha walaa tuzawiju almar'atu almar'a yani gabadhi gabadh ma guuriso gabadhuna nafteeda ma guuriso yani marka waxa mas-uuliyadda in laga mas-uul yahay baa adiladu tilmaamaysa aayaadkii axaadiista mid waliba ay sheegayaan marka dumarka qaarkood markii waxa weeye ay maqleen mas-uuliyadda markaysagaa raggii yani idinkaaba ka atoorati iyo bimacnaa awood badan waxa way noqdeen inay amarku taaglaynta iyagu yeeshaan oo amarka ay yeeshaan oo marka ay qoonsadaan markaysaga ay eriyaan raggii oo ay markaysaga daaco iyo amar ay u adeecayaan markaysaga aynay jirin bacdi ka mida dumarkay saasi ka dhacday ma wada aha dumar wanaagsanoo dhowrsooni waa jiraan marka waxa weeye waxyaalaha noocaasina mafaasida waxaa sababaya waxay tahay markaysaga deganaanshaha dhulkaa la deganaanaya ayaa markaysaga waxaa sababaya marka khataro badan baa markaysaga ku xeeran ubadkaasina waxa weye waa dayacan yahay waayo waa ubad markaysaga aan la kaantaroori karin oon la xukumi karay wuxuu ii sheegay markaysa markaa yani dadka qaarkood xataa waxa weeye yani dadka waalan xataa inaan loo ogolo in la kaantaroolo oo la xidhxidho oo yani markaysaga sheikh baa wuxuu igu yidhi waxaan geeyey buu yihi ruux waalan baan markaysa markaa geeyey anoo doonayay markaysaga inaana daweyn iyo bal wax ku dayo markaasaan xoogaa markaysaga markaa ruuxii qabqabtay oo markaysa waqtida qaarkood xiday oo markaasaa laygu yihi markaysa maxaad u xidhaysaa ha xidhna sii daa meesha ma arki kaad mooday baa lagu yidhi haddaba ruux waalan waa ruux waa waalan iyo waxbu geysanaya haddii wax kaysta adiga kuma khasaysanay booliskay u taalaa laakiin meesha asalka maaha hakaantaroolina ha xulina siida halkaasay maraysaa marka waxa weeye arka aad iyo aad waa in marka looga taxadiraa aad iyo aad looga fogaada yani marka waxa weeyaan arrinkaana waa in laga qayb qaataa rag iyo dumarba hijrada markaysaga beledka gaalada laga hijroonaayo wallahu aclam jazaak allahu khayr saa'ilkan sheekh wuxuu leeyahay waxaan doonayaa inaan ka haajiro waddanka gaalada oo aan u haajiro waddanka islaamka waxayse igu leeyihiin lacag marka ma ii bannaan tahay inaan marka hore ka hijroodo intaanan lacagtii bixin
ah hijrada laga hijroonaya waxa weeye waa waajib lacagta markaysaga bixinta uu bixinayaana markaysaga waajib midkoodka kale ma ridaayo laakiin waxa markaysaga yani ay tahay hadduu lacagta hadda iska bixin karaayo hadda ha bixiyo hana hijroodo haddii markaysaa marka aanu de hadda kari karayna iyadoo u diida mooyaane markaysaga waa inuu ka hijroodaa dabeedna lacagtana markaysaga sida ugu degdega badan ee u helayo waa inuu isaga bixiya wallahu aclam
saa'ilkan wuxuu leeyahay ma bannaan tahay inaan xajka ku tago magacaan ahayn magacayga wuxuu raaciyey basaboorka ama jinsiyadda eh, gaalada ma ku tegi karaa sidoo kale xajka almuhim arrinka ku saabsan magaca marka aan magaciisa ahayn yani ruuxu magaciisa koowaad waa bedeli karaa khiyaarna waa u leeyahay laakiin magacan shareecadu diidayn waa inuu la baxaa hadduu magaciisa bedelaayo isagoo cali la yidhahdo siciid waa la bixi karaa isagoo yani marka siciid la yidhaahdo maxamed waa la bixi karaa isagoo maxamed la yidhahdo axmed waa la bixi karaa taasi dib kuma sugna laakiin wuxuu u jeedaa inaayo aanu lahayn iyadoo uu baasaboorka ugu yaallo ina hebel hebel oo aanu ina hebel hebel ahayn taama ku tegi karaa taasi maxduur baa ku sugan mamnuuc weeye oo inuu markaysagaa siito baasaboor inaayadiisa marka isagu aanu lahayn oo u aftirsanaayo nin yani markaa kale iyo aabbo kale u aftirsanaya shareecada kuma banaana waayo nebigu wuxuu uhi sala allahu alay wasalam man iddacaa yani من وحو النبي صلى الله عليه وسلم من انت- من انتسب الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام حديث صحيحة كو افتر صدمك يسقى عبان ابيه هاي يسقى قرنا يين ابيه هاي فالجنة عليه حرام جنة حرام بيكتا ايو النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا النبي قولك تلمام صلى الله عليه وسلم يعني نعتان كروح أبي اسكن عبك لشيك تاين تاين نوع كفري بمعنى وذنب كبير هذه هذا وين بالا تلمام مركا سيدا ساود إذا حواجب الروح مركا يسقى إنا أبي واف ترسل أبك لآن وشيغن واف ترسل بواجب كوا مركا إنو ستوي إنو مركا يسقى حقوتك مركا حج مدنا بأمبنانا إلهي أن إلهي دي ساعهين يا أبانا أبي أهين يعني مدنا بأ ودعي كرتا xaalad mucayana markaysagaa tawriya ruux inuu samayn karo oo haddii magaca markaysagaa aabbahaasi uu waafaqaayo awowyadii magaciisa mid ka mida ruux markaysaga xaajo keensatay isagaan daa'im ka dhigayn iyo joogto waa tawriyaysan karaa isagoo uga qasdaaya eh, awowgiisii la magacaahaa magacaa inuu markaysaga u aftirsanaayo laakiin inuu caado ka yeesho markaysaga uu joogto ka dhigto markaysaga ma aha ayay ahlucilmigu markaysaga yidhaahdeen marka taasna waa saas wey ama arrinka ku saabsan yani jinsiyadda ama baasaboorka aan beled islaam ahayn inuu ku tagaa ma u bannaan tahay taasi waxa weeye iyadu waxay ku saabsan tahay yani sidashada marka qaadashada marka hore la qaadanayaa la diidayaa laakiin tan waxa weeye hadduu xaaladda caynkaasi tegitaanka uu ku tegayo xaj uu ku tegayo oo aanu si kale markaa inay ugu suuragal ah, marka waa ku tegi karaa laakiin waxa ka sii daran ee markaysaga la diidaya waxay tahay deganaanshaha lagu deganaanayo iyo iyo markaysa markaa abtirsadka joogtada loogu abtirsanayo iyo xaalaadka markaysaga ka sii daranaya mafaasida ku jirto laakiin tani waxa weeye yani xaala mucayana oo ruuxu ku tegaayo markaysaga markaa shay khayr oo wanaagsan uu ku tegaayo baasaboorkuna uu yahay markaysaga waxa mid yani eh, marka hore inuu qaato ayna u banaanayn oo laga yaabo dariiqa shareecada ku banaanayn oo aynu sharaxnad markaysaga inuu u mari karo ama muwaafaqada laga qaadayo ama wax lamida calaa kulli xaal sidashada markan uu sidanayo xaalada mucayankaa inuu markaysaga ku tago shaygaa qurbada ee cibaadada ee wanaagsan yani markaysaga kollay dhibi kuma sugna wallahu aclam saan filaayo jazaak allahu khayr sheekha saa'ilkan wuxuu leeyahay in dadka lacag laga bixiyo oo waddamada gaalada la keeno ama la isponsoro ayadu xaaladdeedu maxay tahay xaaladdeedu waxay noqonaysaa dee deganaanshaha waddanka la deganaanayo kale la mid noqonaysaa qofku markaysaga waxaan yacni dadkii marka hijrada ay waddanka gaalada ay qabanayaan dee bishuruud bay markaysaga weliba iyagoo yacni xaalaadka qaarkood u tegaya oo xaaja keensatay shuruudun bay ugu banaananaysaa haddii kale muxaram bay noqonaysaa waxayna noqonaysaa markaysaga in dembi laga qayb qaadanayo ayay noqonaysaa geynta markaysaga la geynaayo dad wadanada degaaya ama la ogyahay inay degayaan ama markaysaga la ogyahay yani cudurdaar daruuro hadda keensanaysa inuu tagaa aynay jirin yani wadanka markaysaga wax kastoo laga sheegabana waxa weeye de waa lagu nool yahay dad badan baa ku nool yani waxa weeye haddii meelaha qaarkood markaysaga waxaan yani waxyaala ka dhacayaan ama dhibaatooyin ka jiraanna dee meelaha qaarkooda ka saalani waa jiraan marka waxa weeye waa la deganaan karaa waa lagu noolaan karaa waa loo soo hijroon karaa marka xaalad keensanaysa in la yidhahdo wadankii markaysaga waa ololayayo meel la taga male waa war markaysagaa quluwi iyo ku talax tag markaysaga uu ku jiro yani ruuxuna markaysaga waxaan yani dhul badan aan waxba ka jirin baa iska jira miyadiisaasu iska degi karaa buurhiisaasu iska degi karaa tuulooyinkiisu iska degi karaa magaalooyin aaminaa jira wadanku waa badan yahay yani waxa weeye haddii markaysaga mawdic markaysaga wa yani ay ku sugan yihiin ama xaaladeedu ay adag tahayna mawaadic badan oo kale wuu ruuxu heli karaa oo uu ku noolaan karaa beledada islaamka kalena waa uhijroon karaa marka almuhim yani arrinka ku saabsan ku qayb qaadashka lagaka qayb qaadadka laga qayb qaadanayo yani dadka markaysaga markaa wadanada gaalada yani markaa u yani yaacaya oo ay markaa yani haalibu dani tahay inay iska degayaan ama jinsiyaadkooda qaadanayaan ama markaysaga markaa xalad maaqa tahay inay ka ahayna wadanka yeelanayaan waayo caano dembi lagu kaalmaynaayo walaa tacaawanu cala alismi walcudwaan bu ilahay yihi dembiga ha isku kaalmaynina wallahu aclam jazaaka allahu khayr sheekha su-aal mawduuca yaro ka baxsan saa'ilku wuxuu yidhi maxaa ku waajib ah dalabal cilmiga marka ay laba caalim oo ka mid ah culammada ahlusunna waljamaaca ay isku iskhilaafaan ama ay isradiyaan
su-aasha jawaabteedu waxay tahay laba caalim oo culamada ahlusunnaha ka mida haddii ay iskhilaafaan ama isradiyaan waajibku waxay tahay daalibu cilmiga waxa waajib ku ah hadduu yahay min ahli nadar oo uu fahmaayo labada caalim waxay isku radiyeen waa in markaysagaa labada qawl qawlka xaqa u dhawaanshaha badan waa inuu qaataa waayo aqwaalu ahlicilmi yaxtaju laha walakin laa yaxtaju biha aqwaasha culamada waa loo xujo iyo daliil raadiya iyaga lama xujaysto marka qawlka markaysaga xaqa u dhow eenu sunnada iyo kitaabkiiyo sunnada waafaqsani badan waa in markaysaga la raacaa allah wuxuu yihi wama ikhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah wuxuu kaloo allah yidhi fain tanazactum fi shayin faruduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir baa isku khilaaftaan markaysaga waxa shay bimacnaa arrin umuuraha diinta ka mida yani waxaa u celisaan ilaah iyo rasuulkiisa u celiya waxaa loo jeedaa marka kitaabka ilaahay u celiya rasuulkuna markuu noolaa isagaa loo noqonayay markuu dhintay dabadeedna waxaa loo jeedaa yani waxaa u celisaan kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka sala allahu alayhi wasalam labadaa u celiya bimacnaa qowlka ugu dhowaanshaha badan kitaabka iyo sunnada markaa raaca macnuhu u dhici waxaana waajiba markaysaga waxyiga in la raaco ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa allah wuxuu markaysagaa raaca kan idinku soo dejiyey markaa raaca buu allah yidhi yani ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa waxaana waajiba culamadu markay iskhilaafaan qowlka markaysagaa sawaabka in la raaca ayaa waajiba khilaafkuna xujo ma aha ha ahaada qowlka sawaabkii markaysagaa caalimka yani markaa da-da weyn ama cilmiga badani markaysagaa qowlka uu ku sugan yahay ama ha noqdo caalimka markaysagaa laga da-da weyn yahay ama laga cilmiga badan yahay qowlku ku sugan yahay ka kitaabka waafaqsani badan ku doona ha noqde waayo culamada markaysagaa mid waloo ka midi waa khati'i kara waana asiibi kara sida xadiiskuba sheegaayo idaa xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa idaa xakama faijtahada fa akhta'a falahu ajrun rawahu shaykhaani min xadiisi camri bn caas rasuulku sala allahu alayh wasalam waxau yihi xaakimka hadduu isyidhahdo waxukuna u ijtihaado uu ku khata'a yani wuxuu leeyahay hal ajar hadduu markaysaga yani ijtihaado markaysaga asiibana wuxuu leeyahay laba ajar marka mufti iyo musiib inay uqaybsamaan baa lainoo sheegay marka musiibka waa in la raaca muftiha waa in laga taga ruuxu waxaa timi haddaanu min ahli nadar ahayn waanu fahmaynin labadan caalim waxay isku hayaan yani marka ka saxda ah aanay marka ama ayna u caddaanin labadooda qawl ka saxan aynay u caddaan xalka caynkaasa waa inuu markaysaga waxa yani culamada kale waa inuu eegaa waxay markaysaga yidhaahdeen ama cidduu u kalsooni badan yahay siday u fatwooto u sheegtay waa inuu qallitaa fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun siduu ilaahay uu yidhi marka marka xagga taqwada iyo xagga markaysaga cilmiga oo cidda u kalsoonida badan yahay waa inuu raaca waa inuu fatwo weydiiya siday ugu jawaabaan waa inuu raaca marka allah wuxuu yidhi fasaluu ahla dikri kuwa dikriga u saaxiibkaa weydiiya in kuntum laa taclamuun haddayla haddaad tihiin qaaraan waxba garanay waatuu nebigu sala allahu alayh wasalam min xadiisi ibni cabbaas waa tihi hallaa sa'aluu idaa lam yaclamuu inamaa shifaau lciyi su'aalu marka almuhim waxay tahay ruuxa haddaanu min ahli nadar ahayn oo isagu adiladii aanu fahmaynin oo ama aanu haba fahmaye ayna u caddaanin oo u raajax noqon qowlka markaysaga yani sawaabka ah ama saxan aanu isagu fahmin oo garan oo ay ka qarsoonaato cidda uu kalsoonida badan yahay xagga diinta iyo xagga cilmigaba waa inuu fatwo weydiiyaa siday ugu jawaabaan waa inuu raacaa dimadiisana sidaa beri bay ku noqonaysaa insha allah wallahu aclam جزاك الله خير آه شيخ آه لما سائل آه با سؤاله waxay tahay kan hore wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan dalabul cilmi aan u rixlaysto iyo inaan guursado marka maxaad gula igu nasteexayn lahayd kan labaadna wuxuu yidhi oo su-aashiisa u dhowdahay qof soomaali ah oo doonaya inuu ka soo hijroodo dhulalka gaalada oo doonaya inuu cilmi sharci barto ma waxaa u fiican inuu soomaaliya yimaado mise dhulalka carabta sida sacuudi caraabiya jordan iyo masar
ruuxa markaa doonayo inuu hijroodo ruuxa doonayo inuu rixlaystaan u jeedaa oo u rixlaysto cilmi sharciga barashada uu baranaayo oo yidhi ma rixladaan hormariyaa mise guurkaan hormariyaa waxaa markaa yacni ay ku xidhan tahay kolba xaajada markaysaga uu guurka u qabo oo haddii naftiisu aada ay ugu mamman tahay inuu markaa guursado oo arrinka noocaasi arrinuu markaysaga aada ugu haminayo ay tahay uuna kari karaayo inuu guursado guurka ha hormariyo haddii laakiin raqbo badan iyo hami badani ayna jirin muraad badanna aanu ka lahayn guur la-aantaas uu iska sabri karaayo cilmiga sharcigaa barashada uu baranayo u rixlaysanayo waa inuu hormariyaa oo la yimaadaa haddii naftiisu markaysaga aada ay ugu haminayso guurka yacni waxa weeye cilmiga laftiisa carqalad buu ku noqonayaa guur la-aantu waajibna waxay noqonaysaa inuu guursado mar hadduu kari karaayo siduu nabigu u yidhi sala allahu alay slam ya macshar ashabaabi man istataaca minkum alba'ata falyatazawaj waman lam yastatic fa calayhi bisawmi fa inahu lahu wijaa rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu alayh wasalam ururka dhallinyaradan gaar yeelayaye kii kari kara ee idinka idinka mida guurka kari kara ha guursado kaan kari karini yacni soon ha laazimo waayo waxay u tahay wax shahwadiisa jebinaya ayay soonku tahay marka sidaas aawadeed labada arrin inuu iswaafajiyo waa inuu ku dadaalaa hadduu aada ugu maman yahay guurkana waa inuu guurka horumariya ta kale ku saabsan ruuxa markaa cilmi sharciga doonaya inuu barto ma beledada carabta inuu u hijroodaa fiican oo markaysagaa uu cilmiga u doonto mise beledkii inuu yimaado kollay maraakiista cilmiga hadduu tegi karo oo ruuxi markaysaga xawe jaamicaadka sacuudiga sida jaamica islaamiya oo kale markaysaga uu tegi karo oo uu yani haleeli karo waa u fiican tahay beledka markaysaga sacuudiga oo kale culamo badan baa markaysaga joogta hadduu markaysaga joogi karo oo maraakiista qaarkood tegi karo waa u fiican tahay beledada qaarkood oo cilmi ka aloosan yahay oo maraakiis cilmi oo aada markaysaga yacni ay uga jiraan sida markaysaga yeman oo kale maraakista marka cilmiga maraakisulcilmi wasunna yani markaziyada cilmiga iyo sunnada ee markaysaga yeman ku sugan yani hadduu markaysaga tegi karo ruuxu u rexlaysan karo oo uu halkaas cilmiga ka soo qaadan karo mashaayikhda iyo culamada markaysaga joogta ee ardaydii sheekh muqbil ah ee dariiqadii shiikha ku sugan yani waxa weeye aada iyo aad bay u fiican tahay waana shay markaysaga waxaa qiimo badan waxaanu ka helayaa culuum fara badan buu ruuxu ka helayaa oo markaysa waxaa ka barto oo urursan marka waxa weeye waxa u nafci badan inuu saa sameeyo haddii labadaa midnaba ayna u suuro gelaynin waxaan kula talin lahaa inuu markaysa markaa beledkiisa inuu yimaado yacni si uu markaysaga maraakiista sunnada markaysaga cilmiga lagu dhigo markaysaga iyaga qudhooda uga yani uga qaato cilmiga laakiin hadday u suuragal tahay labada hore aan soo sheegay baan u hormarinayaa yani markaa markaa u tilmaamayaa inay markaysaga markaa u fiican tahay wallahu aclam jazaak allahu khayr sheekh su-aasha ugu dambaysa waxaanan jecelnahay inaad eh, kelmadda ugu dambaysana noo raaciso saa'ilku wuxuu leeyahay waxaan u gargaaray maalin habar gaalo ah oo baaskiil ka dhacday marka waa maxay xukunkeedu yacni qofka gaalada in loo kaalmeeyo maxay diinta islaamku ka qabtaa
may icaanada arrinka ku saabsan la kaalmaynayo ruuxa gaal ah oo aan muslimiin dagaal kula jirin shay wanaaga samaynta loo samaynayaa mamnuuc ma aha laakiin gaalo iyo muslimiin marka islaynayaan in gaaladii loo heliyaa mid shareecada ku bannaan maaha af iyo adin midnaba looguma helin karo ama arrinka ku saabsan gaal aan markaysaga aan ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaadee yacni shareecada markaysaga muslimiintii aan la dagaalsanayn oo diintii aan marka inay la dagaalsan tahay aynay muuqanin in waxa weeye icaano loo sameeyo la kaalmeeyo ama samafal la siiyaa dhibi kuma sugna sadaqa xataa waa la siin karaa marka gaalkii aan maxaaribka ahayn laakiin ay kusoo degtay aayadda oo allah yidhi laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdii man yashaa muslimiinta qaarkood ba waxay ku taxarujeen oo dhibsadeen inay markaas siiyaan sadaqad gaalo ay siiyaan markaas baa waxa weeye aayaddaasi ku soo degtay markaasaa waa allah yidhi laysa calayka hudaahum hanuunkoodu korkaaga ma saara oo ilaahay baa ku doona hanuuniyo marka waxaa loo tilmaamay in sadaqada la siiya xataa inay bannaan tahay aayad kale ilaahay waxau yidhi laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim allah idinkama reebaayo yani laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini kuwaan diinta idinkula diririn oo idinla dagaalamin walam yukhrijuukum min diyaarikum guryihiinana aan idinka bixin oo idinka saarin oo gaalada ka mida an tabaruuhum inaad u samafashaan dembi kuma qabtaan oo idinkama reebaayo ilaahay ilaahay idinma diidaayo idinkama reebaayo inaad u samafashaan oo aad u cadaalad samaysaan idinma diidaayo aayaddaasna marka allah saasuu yidhi marka waxa weye calaa kulli xaal ixsaanka loo samaynayo gaal aan muxaarib ahayn oo shareecada la dagaalamayn iyo diinta iyo muslimiinta la dagaalamaynin yani wanaag iyo ixsaanka loo sameeyaa waa bannaan tahay dibina kuma sugna wallahu aclam
sheekh jazaaka allahu khayr sheekha noo soo gebagabee eh, oo waxaad nagula talin lahayd iyo wixii waanaaba noo raaci intaa wajazaaka allahu khayr Ah, gabagabadan ku gababayna waxay tahay sidii aan markii horeba idin tilmaamay waa in yacni dhulkaas aan laysi siinin lana moodin dhulkiinni inuu yahay ubadkana aan loogu sheekayn inuu dhulko dhulkoodii yahay waa in markaysagaa ubadka lagu tallaalaa in dhulkani uu yahay dhul gaalo gaalana markaysagaa nacaybka yacni waxa weeye inaga dhexeeyo waa in loo sharxaa waa in laga dhaadhiciyaa colaada markaysagaa yacni muslimiin ay u qabaan iyo sida markaysagaa gaali iyo muslimiin isla col yihiin iyo sidayna isugu imanaynin arrinka noocaasa waa in lo- loo sharxaa waa in lagu ababiyaa waa in lagu canqariyaa waa in lagu celceliyaa waa in har iyo habeen markaysaga arrinkaas markaysaga waxa lagu yacni markaa lagu lagu tallaalaa waana in looga digaa markaysagaa da xunxun waa in markaysagaa la jeclaysiiyaa markaysaga ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta waa in markaysaga adduunyada in laga guuraayo loo sheegaa geerida la xasuusiya aakhiro loo sharxaa janno markaysaga inay jirto naari inay jirto yacni jannada markaysaga in lagu necmaysanayo wax kastoo wanaagsan in laga helaayo naarta in lagu halaagsamaayo in lagu rafaadayo in lagu hoogayo inuu cadaab yahay in markaa ay dhib badan tahay waa in caynkaa loogu sharxaa badbaadada markaysaga naar laga badbaadayo ee janno lagu helayana waxyaalaha ay ku xidhan tahay waxaa ka mida in beledada gaalada laga haayiro kufriga iyo gaalnimadaa necbahay haddana waxa weeye gaaladii ayaan markaysaga hoos malabsanaya aan ku hoos noolahay oo iyaga markaysaga inaan ku hoos noolo- noolaado aan jeclahay isma qabato qori qori iyo qiiqii waa la isla tuuraa yacni waxa weeye waa in kufrigu hadduu xun yahay waa in beledkiisana laga hijroodaa isagana la nacaa oo laga dheeraadaa sida kufriga loo nacay waa in markaysaga sidaa loo nacaa waana in markaysaga rag iyo dumar laysku taxallujiyaa sidii looga guuri lahaa markaysaga beledka gaalada yacni dembiga markaysaga ubadkaas haddii ay xumaadaan dadka geeya iyo dadka sababa iyo dadka ku suga ee markaysaga halkaa u daayay ayaa markaysaga iyaguna wax ka soo gelaya war adoo godkaagaba galay dadkii markaysa markaa dembi kale yaanu kugu sii kordhin yaanu markaysaga kuu soo socon sidii khayr kuu kordhi lahaa ha laga shaqeeyo markaysa ha laga urursado ha laga guuro beledka gaalada arrinkaa ha la shaaciyo ha la faafiyo ha laysu la dhimo yacni marka waxa weeye yacni markaa deg deg in looga guuro waa in markaysa arrinkaa lagu talax tagaa shaydaanku mar walba wuxuu odhayaa dib u dhig sanadka dambaad guurtaa sanadka ka dambeeyaad guurtaa Ka- marba siduu usii riixayaa jashuba sida ku imanaysa war hoy dib yaan loo dhigin horay ha looga guuro horay ha looga guuro goor lagu qaban doona ma ogin geeridu kedisay u imanaysaa intaad odhan lahay yacni yaa laygu aasin beledka gaalada cimrigaagana aad ku dhammaysato beledka gaalada isma qabato in markaa horay looga guuro arrinkaa ha laysku dayo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk والى ان نلتقي باذن الله تعالى في محاضرات علميه اخرى قادمه تقبلوا تحيات اخوانكم في منهج اونلاين في بريطانيا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته